ugu yaraan shan qof oo wada dhasha ayaa maanta dilwadareed waxaa loogu geystay deegaanka sinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho waxaana weerarkaasi ka dambeeyey koox hubaysan oo gaari wadatay kuwaas oo aan ila hadda loogeyn wax ay ahaayeen shanta qof ee la toogtay ayaa waxaa dhalay ganacsadaha caanka ah ee xaaji gaabo waxayna u socdeen inay ka qayb galaan aaska haweeney ay qaraabo ahaayeen sida dadka ehelada ay noo xaqiijiyeen kooxda dilka geysata ayaa la sheegay inay ku hubaysnaayeen hubka darandooriga u dhaca oo loo yaqaano beka imka iyo hub kale waxayna gaari ay wateen ay dhinac dhigteen gaariga dadka la laaye ay saarnaayeen shanta qof ee la toogtay ayaa goobjoogayaal waxay keenan u sheegeen in qof ka mid ah uu isku dayey isagoo dhaawac ah inuu ka baxsado kooxdii soo weerartay balse ay ceersadeen kadibna ay toogteen dhaawac isagoo ah ayaa la sheegay in qofkaasi lagu ceersaday dhulka kaymaha ah ee deegaanka siinka dheer ee dulaadka magaalada muqdisho warar kale oo heshay idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in tirada dadka la laaye ay gaarayaan ilaa lix qof qof ka mida dadka ehelada la ah shantii qof ee maanta lagu dilay deegaanka siinka dheer ee dulaadka magaalada muqdisho oo aan telefoonka kula xiriiray ayaa ka sheekeynaya sidii ay wax u dhaceen
dadka warbixin saxmana siinaanmeesheena confirm gareynayna kiiska laakiin soo u dhacay wax u dhacay ilaa hadda qof caadi lagu wareys male ilaa ilmaha laga jigo qof caadi oo timirle lehe oo lagu wareysta mooyaane wax kaloo laga warhayo ma leh laakiin dadkan shanta lalaayo waa hal qoys aa wiilasha darisaan bahayna cabdicasiis iyo maxamed deekda waxaa la kala dhahaa maxamedka dasan maxamed yare iyo iyo cunug kala yaa ku jira darsi kale tirada hadda anaga hadda oo midkooda intaa ku hayn waxaa shan ilaa hadda wax jiri lama meeshaan siinka dheer markii la dhaafo adiga meesha inta la dhaaf calaamad ma dhax meesha dad oo waraan kuu sokodana kuu kale kuu gashay maamo dariskooda a jirta oo wiilaaho aheeda oo xalay dhimatay iida ay saacidaan duubaya yaaba ganacsade ganacsade haa hajgabo ganacsade haa ilmahan dhan wax gabadhiisa ilmaha ugu jeesta wallahi rabaa waxaad halka sad afar oo hajgabo ma gabadhiisa wiilashiisa taagaa ku jiro
gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose ee dowladda soomaaliya cabdifataax xaaji cabdulle ayaa keenan u sheegay in dadka la laaye ay gaarayaan ilaa lix qof oo dhammaantoodba uu dhalay ganacsada xaaji gaabow cidda dilkaasi ka dambaysan ilaa hadda aan la ogeyn waxay ahaayeen balse ay socdaan baaritaano ay wadaan laamaha amniga soomaaliya wixii ka soo kordhana ay warbaahinta la wadaagi doonaan
deegaanka siinka dheer waxaa ka dhacay dad oo masaakiin ah oo ganacsato ah oo maxaa la yidhahdaa tacsi ka qayb galayay oo aas u socday oo maaragtay islaan maaragtay maaragtay waalid ugu aadan tacsiga ka qayb galayay ayaa lagu dilay ilaa iyo lix wiil ayaa lagu dilay waana familka reer xaaji gaabo ay ganacsatada ah oo iska shaqaysto aan wax siyaasada lug ku lahayn marka allah unaxariista ayaan leenahay ka maamul gobol ahaan meeshaasna hore waxaa loogu xasuustaa in loogu dilay suuriyaankii iyo dhakhaatiirta ahaa iyo meeshii lagu dilay weeyaan marka allah unaxariistaan leeyahay dhammaantoodba